degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka taagnaayeen xaalado amni ayaa waxaa lasoo warinayaa inay kasii darayso xaaladda degmadaas ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa dil iyo dhac aan kala joogsi lahayn waxa ay ka wadaan degmada qoryooley xaaladda ayaa ah mid adag iyadoo uu hakad galay isu socodka dadka ganacsiga iyo waxbarashadii degmada iyadoo xaaladdu ay iminka marayso in dadka ay aadi waayaan masaajidda sababa ku aadan dhaca iyo dilka ay geysanayaan ciidamada sida uu sheegayo mid ka mid ah dadka ku sugan degmada qoryooley ilaa iyo hadda dhibaatadu way socotaa maamulka degmada ku magacaabana degmada xaalkeeda kama warhayo saddex isbuuc iyo afar isbuuc ee sii maraya markaan deegaanka wax oo shaqo ama dhaqdhaqaaqa kama socdo goobihi ganacsiga wada xiran yihiin ammaanka haatan waa faroob ka baxa beheer waxaa la maraa salaadii aan la aadi karin aanba la soco karin ganacsi furana iskaba sii daaba dhaqdhaqaaq wax dhaa ma jiro wallaahi qaybkii ciidankay ka socotaa ciidankiiyo maxay ahayd nidaamkii iyo sistamkii ka dhumay magaaladii ciidankii ka tiri batay oo ciidanka awood badan degmada la keenay dhaca iyo fawdo iyo magaalka waxban ayaga awoon soomaa hadda ganacsiyada ay xiran yihiin waa ayaga sababtooda waa ciidanka dartooda uu xiran yahay bas dii shacabkii la dhacayo salaadiiba aan la aadi karin qof qorgad wax dhacay dee ciidanka degmada waa qof kale oo banaanka imaada maaha dowladda federaalka iyo maamulka ku sugan degmadaasi ayaa u muuqda inay dhagaha ka furaysanayaan cabashada shacabka iyo baaqyada ku aadan wax ka qabashada dhibaatooyinka taagan degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose ayaa waayadii u dambeeyey martigelisay iska horimaadyo hubaysan oo u dhexeeya laba maleeshiyaad beeleed oo ku dagaalamaya magaalada kuwaas oo sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac